kulaynti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka iyadoo uunan weli cagadhigan kacdoonkii bilowgii sannadkii laba kun iyo koob iyo tobankii ka bilaabmay dunida carabta ayaa khasaaraha nafta ee faraha badan ka sokow la sheegayaa in raadkii bulshooyinku isna halis ku jiro hay-adda yunesko ee qaramada midoobay u qaabilsan ilaalinta raadka ilbaxnimooyinka ayaa waxay sheegtay in goobo dhowr oo ku yaalla dalka suuriya ay khatar ugu jiraan inay baaba'aan cabdirasaaq nuur cabdulow arrimaha islaamka aqoonu leh haatanna ku sugan saldaanadda cumaan ayaa ka hadlaya goobaha haatan khatarta ku jira bismillahi raxmaan raxiim horta waxaa la socotaa xarbiga amaba dagaalka ahliga ka socda suuriya in uu maaragtay naf badan iyo maal badan bay ku burbureen waxaa kaloo ku jira burburkaas maaragtay meelahii qiimiga lahaa oo maaragtay caalamka magaca ku lahaa sida maaragtay unescoba ay sheegtay maaragtay ilaa iyo lix goobood oo ku yaala suuriya gudaheeda marka lixdaa goobood waxaa shir lagu qabtay oo sanadla ah magaalada finomben maaragtay dalkaasi cambodia lixdan gooboodna waxaa la leeyahay waa lixda goobood ee hadda khatarta ugu jira inay burburaan ama baaba'aan lixdaa goobood waxaa ka mid ah magaalooyinka qadiimkaah sida qeybta dimashik busra iyo xalab iyo waxaa kaloo ku jira qalcad qalcado laba qalcadood oo qalcadii lagu magacaabi jiray salaaxudiin iyo qalcadda labaad oo ah maaragtay qalcadii crusaderska la dhihi jiray marka goobahaas oo dhan waxay khatar ugu jiraan maaragtay in maaragtay dagaalka ka socda labada dhinac ee nidaamka bashaar al asad iyo jesh alxor in ay ku dagaalamaan inta badan kuna burburiyaan waxaa kaloo taasi raacda in maaragtay madxafyadii wadanka ku yaallay khaasatan wixii ka baxsanaa dimashik maaragtay la bilaqaystay oo hanti aada u tiro badan oo malaayiin dollars gaaraysa maaragtay lagu maaragtay luunsaday waxaa kaloo la leeyahay maaragtay arrimahan waxaa ugu dambeeyey masjidkan ugu weyn oo masjidka umuwiya la yidhaahdo oo la dhisay qarnigii sideedaad dibna loo dayactiray qarnigii saddex iyo tobnaad in gebi ahaanba la burburiyey oo ku yaala magaalada xalab marka intaasoo dhan marka laisku soo daro waxay muujinaysaa in cabsi weyn maaragtay ay ka muujiyeen unesco qeybta uqaabilsan maratay walls and heritage titiska in maaragtay la qabto shir deg deg ah laguna maaragtay inkastoo ay dowladaha qaarkood ay ku raaceen proposal uu soo jeediyay dalka faransiiska oo ahaa in maaragtay loo qoondeeyo lacag laguna maaragtay qiimeeyo ama lagu ilaaliyo ama lagu dib loogu dhiso meelahaasi khatarta ku jira ama qaarkoodna burbur qaarkoodna hadda dagaal kuga socdo arrintaas la mid ahi waxay ka dhacday dalka ciraaq iyada oo burburu ku yimid goobihii taariikhda islaamka sida weyn u muujinayey islamarkaasna qalab kale oo badan la xaday oo dalka dibaddiisa loo qaaday haddaba marka la eego dalka suuriya intee ayuu la egyahay qalabka aan burburin ee la bililiqaystay mar uu bixiyey wasiirka thaqaafadeed marat suuriya ama dowladda nidaamka bashaar al asad waxa uu sheegay in madxafyada ku yaala magaalada dimashik ay bad qabaan sida maaragtay wararka iyo taqaariirta ay kusoo baxayso laakiin madxafyada kale ee dibadda ku yaala magaalada dimashik hadday ahaan lahayd magaalada xama oo kaleeto oo maarata dagaalada waxun ay ka dhaceen in la bilaqaystay oo qalab aada u maarata qiimo badan ay yaaleen oo malaayiin dollars lagu qiimeyn karay waxaa kaloo jira magaalada xalaq oo iyadana dagaalka ugu xooganaa ka dhacay o an ahayd magaalo taariikh ah oo maaragtay alaab aada u tiro badan oo aadna u qiimo badan taala iyadana sidoo kaleeto lagu bilaqaystay wixii ka baxsan dimashik waxaa malaynaysaa in ay tahay kuluf oo ka dhaqa labada dhinacba isku maaragtay dagaalka uga dhexeeyey in maaragtay dad badan ay kaga faa'iidaysteen oo ay maaragtay wax badan oo alaabo oo qiimo leh oo maaragtay taariikhi ah oo yaali jiray ilaa iyo qarniyadii labiiyo tobanaad koob iyo tobanaad ilaa sideed iyo tobanaad maaragtay ee lagu bilaqaysta meesha ilaa haddana de weli inkastoo dowladda ciraaq markii laga bilaqaysta la sameeyey maaragtay hay-ad arrintaas daba gasha oo alaabta qaar ka mid ahba dib loo soo celiy laakiin suuriya ma ay muuqato sababto ah weli waxaa taagan maaragtay dhibaatadii dagaalkii ahliga ahaa oo weli socdo aan welina meel lagu soo afjarin cid maaragtay ka daba tegi karta ama cid hadda isu xilqaanteen ma jirto inkastoo uu soo jeediyay dowladda faransiiska in maaragtay arrinta la fiiriyo oo lacag loo sameeyo oo loo qoondeeyo oo lagu ilaaliyo maaragtay meelaha qaarkood laakiin ilaa iyo hadda dee waa meel weli maaragtay dhibaatadeeda taagan tahay colaadda suuriya oo hadda laba sano ka badan socota ayaa tirada dadkee dhimanaya ay aad u sii badanaysaa iyadoo inta ku barakacday iyo inta qaxootiga ku noqotayna iyaguna aad u badan yihiin waxaa dhowr mar la isku dayey in xal taabagalah la dhex dhigo dhinacyada isku haya dalkaasi laakiin uu arrintaasi hakad ku yimid marka la eego faragelinta shisheeye ee dhinacyada siyaasadda iyo militariga labadaba shirkii lagu qaban lahaa geneva bishan july oo maaragtay isugu imaan lahaayeen dhinacyada isku haya maaragtay dalka suuriya ay kasoo qaybgeli lahaayeen ay ugu horeeyaan maaragtay labada dhinacba marka la fiiriyo ruushka iyo maraykanka oo arrintaas isku diidanaa oo in badanna ka wada hadlay wakiilka uqaabilsan ama mabcuudka uqaabilsan united nation iyo qaybta jaamacadul carab ninka diblomaasiga jazairiyaanka ah uu sheegay in maaragtay weli arrintan proposalkeeda aan lasoo laisku waafaqin hadday ahaan lahayd labada dowladood maraykanka iyo iyo rushia marka taas iyadoo jirta hadda waxaa kale dhinaca kale kaloo ka jira in maraykankii uu leeyahay maaragtay in weli muranka ka taagan yahay sidii loo hubeyn lahaa maaragtay mucaaradka iyadoo laga baqayo qaybo badan oo gudaha maaragtay mucaaradka kamid ah inay yihiin nimankan lagu tilmaamay inay yihiin xag jirka ah amaba jabhadaha maaragtay islaamiyiinta oo xag jirka ah taa waxay keentay marka in shaki weyn uu kasoo baxo waxaana dareemaysaa isbedeladii ugu dambeeyey hadda suuriya ka socda in maaragtay laga soo wadronanayo maxaa nimanka lagu magacaaba jeshul xorka oo meelihii horey u qabsadeen hadda dib loogu qabsanayo maaragtay iyadoo nimankan ciidanka nidaamiga ah ee bashaar al asad ay xoojinayaan sida wararka maaragtay ama warbixinada lagu helayo xisbullah oo dhinac ah iyo dowladda iran oo dagaalkaba qeybka ah la leeyahay oona maaragtay arrintan ay tahay arrin oo iska cad oo iclaamka caalamka o dhan uu soo bandhigay taa waxay keentay marka in dagaalkii uu s sii daba dheeraado maadaama arrintii dhinaca reer galbeedkan ay diidan yihiin inay ku hubeeyaan dalka suuriya nimankan jeshul xorka inay ku hubeeyaan hub xooganaysan iyagoo jeshul xorka ay dalbadeen hubka la siinaya inay noqdaan hub wax ku tari kara maaragtay nidaamka bashaar al asad ama khaasatan hubabkan culus oo anti aircraft ama maaragtay difaaca meerka dheer gantaalada wax ka dili karaa
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha islaamkuon maanta ku soo qaadannay dagaallada ka socda dalka suuriya oo khatar ku ah goobaha taariikhiga ee dalkaasi intaynu barnaamij kan oo kale a mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaasiyo jimco wanaagsan